إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna kulan muhiim ah oo u dhexeeyey maamulka islaamiga ah ee galgaduud iyo mid ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka ayaa lagu soo gebagabeeyey qaybo ka mida wilaayada mid ka mida culimmada ayaa dhambaal muhiim ah u diray bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa ku heshiiyey qodobo dhowr ah kadib dowro loo qabtay waxgaradka qoys soomaaliyeed oo muddo tobannaan sano ah xoog looga heesay gurigooda oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay kaalin weyn ka sii qaadatay arrintaasi siyaasi ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in cadaalad darrada dowladda federaalka ay gaartay meeshii ugu xumayd isagoona ku cabbiray arrin la yaab leh oo caasimadda ka dhacday intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorkaroonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan kulan muhiim ah oo u dhexeeyey maamulka islaamiga ah ee galgaduud iyo mid ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega gobolkaas ayaa lagu soo gebagabeeyey qaybo ka mid ah wilaayada galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa noo hayaa wariyaheenna haashim cabdinaasir kulankan oo ay barbar socotay dowro diini ah islamarkaana socotay muddo toddobaad ah ayaa wuxuu dhex maray walaayada islaamiga ah ee galguduud iyo odayaasha beesha habar aji kulankan oo uu goobjoog ka ahay waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuqaalid ayaa waxaa laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ay ku heshiiyeen labada dhinac ugu horreyn waaliga walaayada islaamiga ee galguduud ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka dhex maray ayaga iyo odayaasha beesha habar aji oo ka tirsan qabiilka habargidir dadka muslimiinta mar walba oo masaalixdooda waa iska mid oo iska dan waaya adduun iyo aakharaba adduunkan waxaa loo joogaa in loo shaqaysto aakhare in loo shaqaysto aakhare in loo shaqaysto nafteeda waxay u baahan tahay in la isu kaalmaysto wa tacaawanuu cala albiri wataqwa ayaa la leeyahay subxaana wa tacaala kheerka waa laisu kaalmaystaa wanaagga macruufka waa laisu kaalmaystaa intaasina marka waxaa laga gaari karaa maaragtay camal wanaagsan iyo khayraad fara badana laga helaa marka dadka muslimiinta ah oo runtii guud ahaanba sidaasa laga rabaa taasna markan waa faa'iido aad iyo aad u weyn in maaragtay jeehooyin badan iyo iskagu yimaadeen ay si gaara maaragtay ay u sheekaysteen qadaayaadka kale oo maaragtay laga laga hadlayna waa xagga maaragtay daris wanaagga in lagu dadaalo waxyaalihii markaas maaragtay oo cid walba markaas dhibayo ama sheegan karto cid kale ka sheegan karto in la hadliyo oo qodobo badan aa la isla soo qaaday oo kulan wuxuu ahaa maaragtay dhanna dowra iyo duruusla qaadanayay dhanna maaragtay si gaara maaragtay arrimo gaara looga hadlaayay deegaan ku saabsanna laga hadlaayay sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka beesha habaraji ayaa dhankooda faahfaahiyey soona dhoweeyey kulanka ay la qaateen walaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaan soo dhoweynaynaa nimankaas walaalahana wadaadada ahoo mujaahidiinta shaqada ay noo dhigeen iyo sida aan uga faa'iidnay gogosha ay habaraji ku soo dhoweeyeen sidoo kalean annaguna u soo dhoweynay waxaan ka hadalnaa waxyaabo badan inaan haddii alle walaalo ahaano dadka deriska ah oo kale inaan gacanta isqabsanno dadka muslimiinta dhammaantood inay gacanta isqabsadaan haddaan nahay beesha habaraji waa ka ballan qaadnay inuu walaalahana aan gacanta isqabsanno wixii hadda waxaan ugu baaqaynaa dadka horta dadka waxaa laga rabaa dadku inay waxbartaan hadda waxaan leenaha annaka shabaab markii wax laga sheego la yidhaha saas waayo nin cadow asaga oo kasoo horjeedo wadaado haddoo wax ka sheego uu yidhaha waa saas sidu inay dhab tahay in kale in la ogaadaa la rabaa horta in layska cararo waxba tirimee in la ogaado shabaab waa dadkii nala dhashay waa dadkii aan dhalnay hadda qof gaala ayaa iyakana waxaa u dhexeeya cadabtooyo sidaasaan leenahay annaguna waxaan ballan qaadnay haddii ilaahay yidhaah diinta ilaahay inaan garab siino diinta ilaahay inaan qabsanno xarigga ilaahay inaan ku dhegno kitaabka ilaahay inaan qabsanno waxaa la fadhiyey toddoba maalmood muddo dhan oo inay asbuuc tahay ay hadda ku xaqiiqaysan tahay si nabadgelye leh oo aan dhibaato ka dhicin oo nidaamkii la rabay laga gaarayaa markaas hadda lagu kala tegey intaasaa hadda meesha ka jirta maamulka islaamiga ah ee galgaduud iyo qabaa'ilka gobolka ayaa waxaa ka dhexeeya iskaashi taasoo keentay in ay noqdaan ul iyo diirkeeda sida uu faahfaahinta warkani ku eegayo waryaheena maxamed cali aadan mid ka mid a culimmada ayaa dhambaal muhiim ah u diray bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed sheekh cabdiraxmaan maxamed firin oo ka mid a culimmada islamarkaana maanta marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha oo looga hadlay axkaamta ciiduladxa oo nagu soo wajahan ayaa dhambaallo muhiim ah u jeediyey ummadda muslimka ah wuxuu sheegay inaan ku guda jirno maalmo fadli badan sidaa darteed wuxuu bulshada kula taliyey sida soo socota waxaan awal uga baaqaynaa dadku ilaah inay baryaan subxaana wa tacaala nimanka gaalada ah maanta cudurro badan baa jira ilaahay ku ibtiliyey subxaana wa tacaala dadka muslimiinta inay ilaahay xusuusnaadaan ilaah inay baryaan cuduradaas socda ilaahay subxaana wa tacaala inuu muslimiinta si guud ka badbaadiyo ee si gaar ahaaneedba ilaah inay baryaan gaaladana ilaah inuu u siyaadiyo oo ilaahay subxaan kusii ibtileeyo ayaga isku dhex mashquuliyo oo ilaahay naftooda ku dhex mashquuliyo oo muslimiintaba ay tabar u waayaan oo ayagu waa isku dhex mashquulaan mid baqa iyo mid gabada iyo mid kala carra ay noqdaan arrintaa muslimiinta waan ku boorinaynaayo nabi waa kuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam gabdhaha muslimaadka dhiigga caado qaba xataa musalla ha tageen si ay muslimiinta baryada ilaahay ay baryahan uga soo qayb galaan oo ilaahay u baryaan marka awalan waxa ilaahay halla baryaan leenahay sheekh firin ayaa sidoo kale guud ahaan dadka muslimiinta ah u dardaarmay ku dhaqanka shareecada islaamka midala waxaan leenahay nimayo diinteenna aan ku dhaqanno horumar iyo wanaag dhaqaalo iyo caafimaad kala dambayn iyo amni janno iyo raaxo fi dunya waalaakhira diinta ilaah bay ku jirtaa subxaana wa tacaala ninkii meel kale ka raadiyana wuu ku baaba-aya niman ansaareed oo aws iyo khayr la yihahdo oo boqol iyo labaatan sano dagaalamahayay oo madiino deganaa diintu markay u timid caalam kulluhu ayagaa qabsaday islaamkana gaadhsiiyey oo sabab uu ahaa qabiilkii ama ruuxii maalin diinta ilahay qabsada ilahay subxaana guul iyo ilaahay nasri buu siinaya subxaana wa tacaala fi ljanna fi alaakhira wa fi dunya alxasana marka waxaan leenahay diinta ilahay aan ku dhegno rijaala wa nisaan reerka isqaba oo kale guryihiina diinta ilahay ku saleeya maamulka kale amarkiina diinta ilahay ku saleeya dadweynaha oo kale amarkiina diinta ku saleeya dhammaanteen diinta islaamka wanaag iyo horumarno ah aan wada qabsanaan lena insha allahu tacaala sunno iyo faral iyo ma kale leh diinta ilaahay duuduub dhammaan aan qabsanno kaafa yaanaan qeyb qabsanno qeybna yaanan ka tegin taasaan lena insha allahu tacaala sheekh cabdiraxmaan firin ayaa sidoo kale booriyey in bulshada ay si wanaagsan ugu diyaargaroobaan ayaamaha ciidda ee nagu soo wajahan iyo soonka maalinta sagaalaadka uu allaah ku dhaafayo dembiga laba sano wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa ku heshiiyey qodobo dhowr ah kadib dowro loo qabtay waxgaradka wariyaheenna maxamed ciise cali ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ka dhacday kunya barow ayaa waxaa loo qabtay nuqabada gobolka shabeellaha hoose taas oo gunaanad u ahayd dowra loo qabtay nuqabada dowradan ayaa inta ay socotay waxay ku qaateen casharo kala duwan waxaa ka soo qayb galay halka ay xafladdu ka dhacaysay culimo odayaal dhaqan waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab afhayeenka odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose suldaan maxamed mayow ayaa go-aamo ka soo baxay wilaayada iyo odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose goobta ka akhriyey allaha jilsadan mubaarakada maanta isukaayo keenay oo xafladan ikhtiitaamka ah kulan oo dowro socday saddex maalmood insha allahu dowradaas wax badan kitaabo badan ayaa lagu qaatay waxaana ka soo baxay walaayada iyo micnaha odayaasha nuqabada gobolka markay wax badan isla fadhiyeen go'aamo sagaal iyo toban qodob ka kooban qodobadaas ayaan hadda akhrin doonaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo awal qodobka koowaad kow gaarsiinta beelaha dacwada rabbi iyo muujinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo ka soo aruurinta beelaha dhaqaalaha lagu koryeelayo diinta saddex ku boorinta beelaha ka qaybqaadashada jihaadka iyo ka hortagga cadowga duulaanka ah afar ka hirgelinta deegaanada beelaha furashada macaahiidda sharciga ah shan ka shaqaynta isdhexgalka iyo wada noolaashaha beelaha iyo mujaahidiinta ansaar iyo muhaajiriin intaba lix fahamsiinta beelaha muhiimadda bixinta sakada iyo weliba u caddaynta xukunka qofka diida bixinteeda toddobo ka shaqaynta soo saaridda bayaan ay beelaha kaga beri noqonayaan dowladda riddada ah kuna muujinayaan garab istaagga mujaahidiinta sideed wacyigelinta la shaqaynta wilaayada talobixin iyo ilaalinta nabadgelyada guud sagaal ka fogaansho qabyaalad ka qayb qaadashada horinta dagaalbeeleed toban boorinta u gargaaridda masaakiinta fuqarada agoonta iyo musaafirka kow iyo toban boorinta ka horumarinta danta caamka ah danaha gaar ahaaneyd laba-iyo toban ka shaqaynta midnimada iyo nabad ku wada noolaashaha qabaa'ilka deriska ah saddex iyo toban wacyigelinta sidii looga towbad keeni lahaa la shaqaynta gaalada iyo murtadiinta iyo weliba ka digidda inay dad kale ku biiraan afar iyo toban wacyigelinta daryeelka iyo ilaalinta xarumaha caamka ah shan iyo toban wacyigelinta baabi'inta xuduudaha been abuurka ah ee cadowgu dhex dhigay qabaa'ilka muslimiinta ah lix iyo toban ummadda in la fahamsiiyo inay saddex arin shirko ku yihiin sida daaqa biyaha iyo dabka marka laga reebo hantida gaarka loo leeyahay toddoba-iyo toban ka hortagga dadka ku howlan samaynta soohdimaha iyo xirmooyinka aan munaasabka ahayn siddeed iyo toban wacyigelin caafimaadka waxbarashada wax soo saarka iyo nadaafadda sagaal iyo toban ka hortagga xaalufinta deegaanka sida guridda dhuxusha dhoofinta shinnida iyo dheemanka fiiro gaar waxaa mamnuuca u adeegsiga dana gaar ah xilka iyo xubinnimada golaha dhaqanka ma ahan markii ugu horreysay oo dooro loosoo gebagabeeyo odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose qoys soomaaliyeed oo muddo tobannaan sano ah xoog looga heesay gurigooda oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay kaalin weyn kasii qaadatay arrintaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinaya qoysaskan ayaa ka cabanaya cadaalad darro ay kala kulmeen garsoorka dowladda federaalka kadib markii maxkamadda gobolka banaadir ay si gardarro ah dhulkooda ugu xukuntay shakhsi kale oo dhulkaas muddo soddon sano ah ku haystay xoog sida ay hadalka u dhigeen waxaana uu gurigan ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho qoysaskan dhibaataysan oo hadalladooda laga dheehanayo inay yihiin dad dulman ayaa sheegay inay aada uga naxeen maalintii shalay markii ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka ah in dhulkaas loo xukumay ninkii gardarrada ku haystay ninka la yidhaahda mataan maxamuud aadan guri aan leenahay oo ku yaala degmada xamarweyne gaar ahaanna ku dheggan maxkamadda gobolka banaadir waxaa ayaandarro ah iyo wax lala yaaba ah maxkamaddii gobolka meeshii cadaaladda gurigii ku dhegganaa oo xaqdarro loo haysto muddo ku siman soddon sano taasoo ay garab ku siiyeen xeeryaalayaha guud guddoomiyaha maxkamadda sare ayadoo marka hore ninka mataan la yidhaahda maxamuud aadan ou keensaday warqad been abuur ah oo wakaalad waaya oo leeyahay ayadoo guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir oo hore uu ku xiray been abuurkaasi annagoo sugayna cadaalad iyo in la fuliyo fulinta aan sugayna waxaan ka war helnay asagoo ka hadlaya idaacadda t v-ga qaranka waxaan naxtin leh idaacadda codka ay soo jeedisay ee dulmiga ah ilaahay dulmi raalli ka ma aha nafsadiisu waa ka xaaraam yeelay dhexdeenna xaaraamuu ka dhigay xadiisi qudsi ayuu ilaahay ka sheegay marka in lays dulmiyo ma bannaano gurigaas oo la yaqaano mashhuurka ah waraaqiis ay cad yihiin ayaa waxaa nasiib daro noqotay subxaan allah idaacaddii oo maanta afkii oo ay ku hadlayso madaxweynaha aan dhihi karin subxaan allah afkii madaxweyneha ku hadlaysa idaacadda ayaa maanta waxay baahisay gurigaas oo soddon sano dulmisanaa oo la yaqaano yacni dad muxtarame maanta oo waddanka laga yaqaano laga haysto ay intaas ay xal wax ku raadinayeen in maanta loo xalaalayo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa joogto ka ah cadaalad darrada ay dadweynaha ka taabanayaan dowladda federaalka iyadoona muddooyinkii dambe ay sii laba jibaarmayeen dhulboobka lagu hayo dadka masaakiinta ah garsoorka dowladda federaalka ayaana lagu eedeeyaa in boosaska iyo guryaha ay u xukumaan labada qolo ee dacwada ah kii lacagtiisa ay badato dhowaan ay ahayd markii mas-uul ka tirsan garsoorka dowladda federaalka uu sheegay in maxkamadaha gobolka banaadir ay bil kasto sameeyaan malaayiin dollar halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan siyaasi ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in cadaalad darrada dowladda federaalka ay gaartay meeshii ugu xumayd isagoona ku cabiray arrin la yaab leh oo ka dhacday caasimadda waa kan mar kale waryaheena maxamed cali aadan waxaa isa soo taraya tacadiyada ay dowladda federaalka kula kacayso bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xitaa xubnaha iyada u shaqeeya yaxye sheekh caamir oo ah siyaasi ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in askari ay qaraabo yihiin uu dilay askari kale kadibna uu u baxsaday magaalada beledweyne kaalintii shaqo ee askarigaas ayaa waxaa si musuq ah ku soo galay askari kale kaasoo ku howlgalay magaca askariga baxsaday ee dilka geystay yaxye wuxuu sheegay in askarigan maxkamad lasoo taagay lana toogtay isagoo qaylinaya oo odhanaya aniga magacan ma lihi waxayna u muuqataa in saraakiil kale ay soo shirqooleen askarigan kale aniga askari aan qaraabanaha nin uu dilay askari kale ah waa baxsada beledweynou tegay muddou maqnaay waa aragtay magaalada nolosha jirto magaciisa nin kalaa qortay oo shaqa ku shaqo tegay oo askari bilow mushaar ku qaatay bishii dambaa la fiilay magac warka kii wax dila waa nab maxkamaddaa la keenay nimaa disha war aniga ma dilo adaa dila war aniga hebel lay mayraa dadka hala weydiiyo hebel oo baxsada magaciisa kusoo shaqo tegay isla marka waa la xukumo abeel intoona qaadana waa la toogtay askari ah waa xawmadiisa kii kale waa yimid hadda waa joogaa caadigu jidkiisa lama dili karo marka waaba nin dhintay maxkamaddu maray dilku xag ku duwanaa la toogtay hadda qofta soo qabata dhihi karta heblaha disha baa jirta fariid xorriyada u wareegaa dhowaan ayay ahayd markii xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho uu ka soo baxay nin oday ah kaasoo ay xirteen saraakiil doonayay inay kala wareegaan dhul uu isagu mas-uul ka yahay isku soo wada duub oo siyaasigan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay haatan u xiran yihiin dad badan oo shacab ah oo aanay jirin cid ay wax ka galabsadeen kuwaasoo weliba u badan dad aanan haysan cid u dooda warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa